الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له
هذا خلق الله
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
aayadda haadaa khalqullaahi fa aruuni maada khalaqa aladiina min duunih ee waxyaalo badanoo makhluuqaada intuu allah ka soo sheekayey subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi khalqigaygii waa kan ama kani waa khalqiga alleh ee itusa waxay abuureen kuwa kale ee alla aan ahayn aayaddu waa min aayaati rububiya ama adilata tawxiid ee waxa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan
muxuu qur'aanka tusaale ugu soo qaatay guri caracaro إلهي وحورنا كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قرآنكم مورنين لخيط العنكبوت لمورنين خيطك أي كسمة سنة سجوري إذا وحبل لك مش شيء لكن جوري أي نستيبه وحلقة الشاقي ما السبب واللي ما فهمتي
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta iyo cibarka ku sugan makhluuqaadka allaah dad iyo duunyo intuba allah tabaaraka watacaala jilaca ayuu abuuray waa makhluuq makhluuq ilaahay ka mid ah oo haddana tabar yar jilacaas mar baa aniga asaga waxaan ku wada noolayn geed qurac hoostiisa muddo laba bilood ah waxaan fiirin jiray marka qaabka uu wax u raadsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gadoomayo iyo meesha uu ka tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta geela ancaamtan xoolay nimcooleyda saddexda sinfeenu naqaano ilaahay idinka dartiin baa loo abuuray waxaana ku yaal dugsi diirsi yacnii hubaad ka samaysataan aqalaad ka samaysataan manaafic kalu leeya waa cuntaan qurux baa ay ku leedin markaa markaa carra- markaa soo caraabinaysaan ee guryaha ku soo celinaysaan galabtii iyo markaa foofinaysaan oo maxay ka dhigan tahay
qoriga iyo qalinku qofkii labadan aan ka mid ahayn furusiyatu sayfi wasinaanna kuma jiro furusiyatu lxujati walbayaanna kuma jiro caawiye iyo kaamiyana uma ah yacni dadkii mujaahidiinta hubka qaatayna garab gaashan uma aha culummadii qalinka qaadatayna garabi gaashan uma ahan wuxuu yidhi fa huwa eh, cibun calaa nawi linsaan bini'aadanka culeys korka ka saar waay kaas faa'iida ma laho dhahaya Wax- wax faa'iida ma laha.
faa'iida ma lahan waa runtiis
waa maxay cibrada ku jirtaa in lagu fikiro makhluuqaadka allaah makhluuqaadka sheegistuu allah sheegayo samaawaadkii baan abuuray ardadii waxa u dhaxeeya waa lilcida walcibra saa darteed ahlulcilmiga waxay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala adilat arububiya walwaxdaaniya markuu sheego wuxuu ku soo khatimaa ee adilada noocaasa inta badan ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun Yeah.
liqowmin yacqiluun liqowmin yu'minuun liqowmin yasmacuun
نحو الإله الواحد الديان يا سعد من ثقلوا على الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkeennii haadaa khalqullah iyo xalqo kaloo cusub martideenna maanta waa sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhanaa soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن لبا آيضاد مدبا نقضيرة وتدبر أه أنو كقادنينا مدينة وحويان وتفكر خلق إله سبحانه وتعالى وأبوري لغو فكره إن لغونا عبرقاته دروس إي علمي إيه مارتي محاكرة حكمنا لغا soo maartay laga faa'iido Ee, midna waxa weeyaan nicamta ilaahay subxaana wa tacaala uu addoonka u nicmeeyey een, inuu maarata maxaan ku rahdaa een, shukrigeeda iyo maarata maxaan ku rahdaa mahadin ilaahay uu ku mahadinayo ilaahay inuu celiyahay jalla wacala aayadda hore marka haddaan ku sii aan ku hormarno aayadda bilowgeeda ilaa aayada kalaga ka dambeeya oo juziyo yar oo muhiima kasoo qaatay wa fii khalqikum wamaa yabuthu min daabbatin aayaatun liqowmin yuuqinuun aayaddan ilaahi subxaana wa tacaala iyo aayadaha ka horreeya kuwa ka dambeeyaba wuxuu ilaahi subxaana wa tacaala ku tusinayaa khalqigiisa in lagu fakiro nacamtu ilaahi subxaana wa tacaala u nicmeeyey iyo maarata maxaan ku raha qudrada ilaahi subxaana wa tacaala weynankeeda taasoo ku tusinaysa siduu u abuuray samaawaadkii iyo arladii iyo waxa ayaga dhexdooda ah oo anwaac kala duwan oo makhluuqaad ah sida malaa'igta ilaahi subxaana wa tacaala jinnigii iyo insigii daabbooyinka kala duwan yani waxa lagu intifaacay kuwan lagu intifaacay intaba daaba kullu maa yaduba calaa wajhi lardi daaba la yidhahdaa laakiin markii laqa- la fiiriyo mustalaxa curfiga markii la fiiriyo mustalax luqawi mustalax curfi baa kala jira mustalaxa curfiga ah wuxuu keenayaa kullu maa lahu arbaca qawaa'im wixii afar lugood leh baa daaba la yidhaahdaa xagga luq ahaan markii la yidhahdaan kullu maa yaduba calaa wajhi lardi ama bog ha ku socdo ama dhabar ha ku socdo ama afar ha ku socdo ama laba ha ku socdo yacni waxa weeyaan xag luqa iyo xag curfiga ku kala duwan yihiin marka hadda waxaan leenahay xagga curfiga wey midaan xagga curfiga waa wixii afar lugood leh shimbiraha iyo wuxuushta ah, waxa la wixii wuxuush ahoo dhan iyo wixii bahalo ugaarsada sibaacda ama xasharaadka kale ee yaryarka ilaahay uu abuuray iyo wixii badda dhexdeeda ku jiro oo anwac kala duwan oo maaragtay maxaan ku rahdaa malaygii iyo nibirigii iyo wax alla waxa ilaahay baddan dhexdeed ku abuuray ama dheeman ha noqdo ama keyrkii ha noqdo ama shidaal ha noqdo ama waxaun ilaahay baddan ku abuuro khayraadka ah ama noole ah oo baddaa dhexdeeda ku nool kadalika ikhtilaafu lleyl wannahaar habeenka iyo maalinta isbedbedelkooda iyo iskhilaafkooda iyo iscirbintooda mid uu tegayo mid soo noqonayo mid walba midka kale maarata waxaan ku rahdaa uu cirbinayo Een, ayagoo daa'iman sidaa isu daba socdo oo laga yaabo habeenkii inuu maalinta dhex gala maalintii ay habeenkii dhex gasho ay isku jaan go-aanoo maarata maxaan ku rahdaa isdaba taagan yihiin Een, taasoo aysan marnaba kala go' lahayn habeenkiina mugdigiisii uu la imaanayo maalintii iftiinkeeda ay la imaanayso midba midka kale uu daba taagan yahay waa gartay sheekhana ayadahan maxaa xujooyin ah ama fawaa'id ah oo gudahooda ku sugan aayadaha marka waxaa ku sugan aan leenahay markii lasoo aruuriyo la xujo ama daliil ama tusaale oo ilaahi subxaanahu watacaala towxiidkiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo cubuudiyadiisana tusinaysa oo loo deliishanaya iyo ilaahay cadamadiisa iyo weynadiisa iyo qudradiisa dhammaystirnaanteeda loo deliishanaya Een, allana uu yahay keligii kan mudan cibaadada iyo cid kale inaysan waxba lalahayn waxna ku darsan waxna la wadaagin alla keligii uu cibaadada mudan yahay ayaa maarata maxaan ku rahdaa ku sugan khalqigaasi marka haddaan fiirino ee baraahiinta ah samaawaadkii iyo arladii toddobada ahoo mid walba ilaahay abuuray baa ka mid ah insaanka ilaahay iyo siduu ilaahay u abuuray suwarkiisa iyo muuqaalkiisa iyo jooggiisa iyo waxa ilaahay ku abuuray jismigiisaasi oo maarata maxaan ku rahdaa maskax ah waxa weyan taasaa ku sugan kadaalika daabooyinka iyo siday u nool yihiin siday maarata maxaan ku rahaa risqigooda u raadsanayaan siday u duula- u duulayaan duulaan marka ay maarata meel ku duulayaan siday isu difaacayaan waxaweyaan maarata maxaan ku rahdaa cibrad baa ku sugan kadaalika ikhtilaafu lleyl wannahaar habeenkii iyo maalinta iskhilaafkooda waa iyadana waa noqdo kaleeto burhaan oo ku tusinaysa ilaahay ee maarata towxiidkiisa kadaalika inzaalu lmatar maarata min asamaa roobka soo dejintiisa xagga samada laga soo dejiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala dhulka uu ku noolaynaya waxyaa ilardi dhulka ilaahay subxaana wa tacaala noolaynta uu noolaynaya Een, kadalika tasriif arriyaax dabaylaha ilaahay subxaana wa tacaala yani uu kicinayo een, dabaylahaasi oo marna riyaax ah marna riix ah bimacnaa marna waxa weeyaan cadaab bay wadaan oo ilaahay qoom buu ku cadaabi oo maarata maxaan ku raha ilaahay ugu talagalay inuu ku cadaabo marna waxa weeyaan waa raxmad oo cirkaan inay bacrimiyaan baa ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala naxariis ilaahay inay keenaan baa ilaahay ugu talagalay cadow ilaahay in lagu jibiyaa lagu talagalay waxa weeyaan maarata maxaan ku raha ikhtilaafka marka tasriifkaas gedged- gedgedintaasi ayadana maarata waa ku sugiyin aayadaha aayadahaasi iyo baraahiintaasi waxaa keliya oo inuu ku tadaburo ku intifaacaya waa qofka mu'minka cid kale kuma intifaacaysa mu'miniintaasoo weliba muuqiniin ah kuwa yaqiinsan oo maarata maxaan kula tacaqulaya alla subxaanahu watacaala aayaadkiisa een, iyo xujajkiisa iyo baraahiintiisa een, maqruuga ah iyo hayru lmaqruuq kuwa wax la akhrinaya iyo kuwa kale ee maarata maxaan ku rahaa maqluuqa daahirka ah intaba macnaha ku cibro qaadanaya kanna waxaad moodaaba marka almukhtasuuna biha baraahiimtaasi in dadka lagu khaas yeelay ay yihiin ayaga keligood inay yihiin oon qey- cid kaleba loogu talagelin taas iyada macnaha muuqanayso idan annagoo marka aayaddii iyo tafsiirka culammada ay ka bixinayaan fiirinayna waxaan soo qaadanaynaa min baabi alcibar wal- walitticaab annagoo maarata maxaan kuraha ku cibro qaadanayna ku wacdoomayna kuwaanse qaadanayna tacliin iyo ta maarata maxaan kuraha tacaqul ka fahmayna afar shay ayaan mid walba wax yar aan ka soo qabanayna مثلا الله تبارك وتعالى جلعة أيو أبوري ومخلوق مخلوق إلهي كمدة وهدنا تبرير جلعاس مربع أني أسجع وحن كوض النورين جيد قرع هوسيس مدة لبا بلوضة waxaan fiirin jiray marka qaabka uu wax u raadsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gadoomaya iyo meesha uu ka tegayo yacni maaragtay maxaan ku rahdaa qaabka uu meesha iyada uga tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray Een, inta badan wuxuu ugaarsadaa oo ku duulaa aboorka iyo amaakinta aboorka uu degan yahay ayuu sahansadaa uu ku duulaa Een, marka markii uu rabo inuu duulo ciidan awood lahu ku duulaa oo aad iyo aad u tiro badan ciidanka markuu soconayo wuxuu leeyahay ciidan caarad ah oo ciidanka hor socdo oo ka go'an oo maaragtay maxaan ku rahdaa isdaba marayo oo midba mid uu daba maraya mid baa hore u dhaqaaqaya waa soo noqonaya mid kala sii daba maraya mid baa sii daba maraya yacni waxa weye ta'miin miyaan idhahnaa ta'miinin waxa meesha loo socdo wuu ta'miininaya aad iyo aad waxaad dareemaysaa labada dhinac ciidan baa socda oo ciid maarti maxaan ku raha ciidankan weynee socda labada daafood kaga baxaya wuu baxaya ya- wuu soo wareegaya waa ku soo noqonaya ku kala baxaya ku kala baxaya ku kala baxaya laba daafood waxa weye waa ta'miinin xarase guuda xaraasa guud ah Een, khalfiyada dambe waxaad arkaysaa maaragtay ciidan dhan oo marna maaragtay maxaan ku rahdaa ciidanka ge- tadaarug ku samaynaya mar soo noqonaya mar sii noqonaya mar- yacni maaragtay maxaan khalfiyadiina ciidanka kaleetana dhexduu socdaa aad iyo aad Een, intaa marka waxaa sii dheer goobta uu ka duulayo ciidan baa la dhigi ciidankaas marka waa laba qaybood ku guduhu ku jiraa kuna maaragtay maxaan ku rahdaa wuxuu ta'miininayaa daafaha oo waxa weyn waardiye uu ka hayaa wafam soo maaha aad iyo aad jilca marka markaad suu u socday siyaaqiisa iyo maaragtay maxaan kula duulaankiisaasi markaad fiiriso duruus badan baa ka muuqanaysa ninka qaa'idka ah ee maaragtay maxaan ku rahdaa een, doonayo ummad inuu hogaamiyo khaasatan ragga ciidanka saaxaadka qitaaliga ah waxaa ugu sugan cibar badan baa ugu sugan aad iyo aad Een, yacni meesha aad ku duushay waa soo sahmisay maxaa kaa dambeeyey ciidanka meel baad ku soo aragtay waad ku soo sahmisay yacni maaragtay maxaan ku waad soo ogaatay laakiin gadaasha maxaa soo darriyey ta'miinin ciidan haddii maarata ay wax gaarayaan ciidankan ka baxsan ciidan ciidankii yar oo carladii ta'miinay Mhm.
waa in meesha ay meesha ka aad muuqanayso iyo aad Een, ciidanka wuu socdaa daafaha maxaa kaaga imaan karo Mhm.
yacni wax lagugu talagalo maarata maxaan ku raha lagu diyaariyo ma jiraan mase ma jiraan Mhm.
waxa weeye waa arrin laga faa'iidaysan karo aad iyo aad waxaa kaloo laga faa'iidaysan karaa ninka qaa'idka ah mar kasta waana sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam say salawaatullahi ahayd wasalaamu caleyh inuu maaragtay maxaan ku rahdaa ciidanka khalfiyada ah yaa macnaha liita yaa si noqday yay wax ka hallaabeen yaa yacni waxuu ciidanka markuu socdo inuu ka warqabo Mhm.
khalfiyadiisa dambana inuu ka warqabo intaa maxaa sii dheer yacni goobtii laga duulay oo marjaceeda loo soo noqonaysa loo soo noqonayay inay tahay meel mu'aman ah oo ciidan mustakaafi ah uu ku sugan yahay duruustaas baa horta masaladaas iyada ah aad iyo ku aad sugan oo cibro iyo cidanna ugu filan Mhm.
Een, mithaalka labaad haddaan soo qaato een, quranjada Mhm.
nin la yidhaha ibnu qayim raximahullahu tacaala kitaab la yidhaha miftaax daaru sacaada baa wuxuu leeyahay waxaan tajribeeyey quranjada say ammaanada ugu gudani beentan ula dagaa- ula dagaalamayso Mhm.
runtan ay ugu dadaali saddex qodob oo mid walba muhiim ah wey wuxuu yidhi quraanjo duulaysa baa mid ka hartay markaasaa mid wuxuu helay beer meel yaala yacni laf la jebiyey oo mir ah beerkeedu hela wuxuu qaa- isku dayay marka inuu qaado quraanjadu waxay damcadee keligeed bay ahayd inay qaado way qaadi weyday way la rafatay way la rafatay way qaadi weyday way dhigtay ciidankay ka daba tagtay waxaa lagu soo daray saddex xabo oo soo noqdeen meeshii markay ku soo dhow yihiinaan beerkii qaaday buu yidhi anaa kor u qaaday buu yidhi Mhm.
meeshay yimaadeen beerkii ma yaallo waa wareegeen waa ku wareegeen waa ku wareegeen waa ku wareegeen dhan walbay ka raadiyeen waa la waayay Mhm.
way isu yimaadeen madaxay isla galeen dabcan waa shuureeyeen wixii ay sheegtay oo loo soo noqday xaggay ka baxeen Waa il- waa is- waa isweydiin weeye Mhm.
Een, kadib marka maaragtay maxaan ku rahdaa saddexdii waa tagtay iyadiyaa meesha ku hartay markay kuwii tageenoon ogaaday baan haddana usoo dhigay buu yiri waxay isku dayday inay qaado qaadi weyde way ka daba tagtay way soo celisay saddex jeer markay maraysa baa markii dambe inay qabteenay kala gooyeen iyadoo dhanba ayada dhan waa la kala gooyey rab halkaa marka maxaa kaaga muuqanayo kow horta shayga caamka ah oo ummadda ka dhexeeyo waa ammaano guud Mhm.
qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran wax shaksi uu asaga la tafarudi karo la gooni noqon karo oo uu maanaha maartay maxaan ku raha ghaniima khaas ah ka dhigan karo ma jirto waa ammaano guud oo in la wada waardiyeeya u baahan arrinta labaad waxa weyan wixii adiga haddaadan tabarteedii iyo daaqadeedii iyo maarata taagteedii aadan lahayn attacaawunu cala albiri attacaawun cala albiri waxa weyan waa ilaahay amarkiisa watacaawunu cala albiri wattaqwa in wanaagga laysugu kaalmeeyo waa wax dhan oo laga maarmaana Ee, taana way ka muuqanayso markay ciidanka inay ka tago lagu soo daray wixii ay u kaalmaysanayso waa wax meesha ku jira wey Een, waxaa kaloo ka muuqanaya beenta iyo caaqiba xumada iyo cirab xumada ay leedahay beenta iyo cirab xumada iyo caaqiba xumada ay leedahay baa ka muuqanaya hadda tan inaysan u qadin baa laga yaabaa waxyabankan inuusan u qasdin beentii baa laga yaabaa hadda shiikhu unbaa dhiba waa fahamtay sooma inay iyadu u qasdin beentaas bay u badan tahay idan marka xayawaankani been buu la dagaalamay oo kala dagaalamay yacni maaragtay maxaan ku dhaha bani jinsiyuu kala dagaalamay annagii marka maxaa noogu sugan beentu sideeda inay tahay waxa ugu xun oo be- qofka bini aadamka akhlaaq uu ku dhaqma inay tahay waa faham soo maa gaaladana waaba noogu talagashayba inaan been sheegno yacni annagu dhaqankeenna oo dhan inaan ka been sheegno taasoo keenaysa in maaragtay maxaan ku rahdaa dad sumaysan aan noqono masmuumiin ah oo hadhow aan fiqo lahayn kalsooni lahayn inaan noqono idan xayawaanka darsigaas muhiimka ah baa noogu jiro waxaa kaloo iyadana maaragtay ka muuqanaya een, waxaa loo yaqaanaa runta iyo ihtimaamka ay leedahay iyo ma masdaaqiyada ay leedahay waana sunnadii uu nabiga noo cadeeyey noolana yimid calaykum bisidq fa ina asidqa yahdi ila albiri iyaakum alkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar Wani waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa hadigii nabiga waa dariiqii nabiga yacni runta qofka inuu ku dadaalo ilaahay ku dhibi maayo ilaahayna subxaanahu watacaala yacni kuma dulaynayo taana maarata maxaan ku raha waa noqdo kale oo laga faa'iidaysanaya darsinkaasi quraanjada ibnu qayim raxmatullahi caleyh soo- soo gudbinay Een, shayga saddexaad oo asagana ah, maarata muhiimka noo ah waa qooleyda xagga zawjiyada qoyska iyo cilaaqadiisa wajacala baynakum mawaddatan waraxma bikhilaaf soomaalidu waxay tidhaahdaa nin iyo xaaskii colna ma ah nabadna waa maamaha khaldan oo aan maarata saxnayn bay ka mid tahay Een, been baa lagu soo xargeliyaa runna waa lagu dhaqaa waa bilcagsi sharciga ilaahay cagsigiisa weeye ya sharcigu wuxuu leeyahay runna kusoo xargeli beenna ku dhaq ya maanan arkin buu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam Een, ninka saxaabiga maara gabar saxaabiyadu maarata nabiga wax ka warinaysay waxay tiri maan arag nabigoo been banaynaya saddex shay waxaan ka ahayn alxarbu khudca dagaal markii lagu jiro in maarata maxaan ku rahdaa la adeegsado oo max- ma- maarata xikmad ay keenaysa dayib iyo ninka xaaskiisa iyo gabadha ninkeeda oo maarata maxaan ku rahdaa tacaamulkooda jiritaankooda guddigooda baqaagiisa ay macnaha si u jiro ay mid walba midka kale oon dariiqa xun loo- lagu- loo been sheegaynina dariiqa wada jiritaankooda iyo wada noolaashadooda ay ku sugan tahay macnaha maarata ka hadlaya Een, marka waxaan usoo noqonaynaa maarata qoolleyda qoolleydu yani waxa weeyaan mawadada iyo maxabada yacni zawjiyannimo waxyaalaha xayawaanaadka ka muuqanaysa si khaasiya ah ayay ka mid tahay oo markii maarata maxaan ku rahdaa uu ninka raba midda dumarka inuu u tego midda dumarka way u imaanaysaa ninkii yacni waxa weye hadba dhinac bay maarata ka maraysaa hadba dhinac bay ka dhunkanaysaa hadba maarata maxaan ku raha meel bay ka maraysaa markuu ka xaajo guto asagii haddana intii oo kaleeta iska tegi maaye intii oo kaleeta haddana oo soo dhoweyn oo marxaba oo kalgacayl ah ayuu samaynaya taa marka maxaa kaaga muuqanayo ee, gabdhaha muslimaadka ah ee mu- maarata maxaan ku raha quyuriyiinta ah ninkooda siday u mahanaan lahaayeen oo ay maarata maxaan ku rahda zawjinimadiisa ay u duman lahaayeen oo reerkaasi maarata maxaan ku raha cilaaqadiisa u adkaan lahayd xeeladeeda iyo maarata dabideeda iyo taxqiiqa aayadda ilaahi wajacala baynakum mawaddatan wa raxma inay meesha iyada ka muuqanaysa baa iyadana looga sugan oo xayawaanaadka ilaahi subxaana watacaala dhexgeliyey akhiiran een, daanyeerka wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka masiirka badan oo aad iyo aad u masiiro Een, imaam albukhaari raxmatullah caleyh kitaabkii saxiixa ah xadiid uu ku warinaya nin saxaabi baa wuxuu leeyahay een, maalin baa waxaan u amaaday buu yidhi daanyeer meel degan nin iyo naagkiida baa isgarab jiif daanyeer iyo daanyeer baa isgarab jiif ayagoo isgarab jiifa baa laba daaxuur timid labadii daaxuur ayagoo dhudhuumanaya bay tii islaanta ahayd gacanta ku taabteen way kacday iyadoona uusan shucuurin odaggeedii bay kacda kubay raacday waa ka suusinaysteen markay uu ka soo sinaysteen way soo noqotay iyadoo uusan dareemin bay dhinac seexatay waxbuu dareemay marka dareen baa gala waa soo fariistee waa qayliyey marka qayladii uu qayliyey marka daanyeerta isugu timid naagtii waa la qabtee waa la rajmiyey rajmi rajmi ah ninka saxaabigu wuxuu leeyahay aniguna dhinacan ka rajmiye anigana dhinac baan ka rajmiyey aad iyo halkaa aad maxaa kaaga muuqanaya zinadu inay xuntaa aad iyo inahu aad kana faaxishatan Wasaa- wasaaa sabiila waa fahamta soo maha Mhm.
xayawaanaadkii ilaahay abuuray oo makhluuqiisii ahaa baa ka qiiroonaya oo ka danqanaya oo u qiiroonaya reerkiisii iyo gurigiisii u danqanaya aad iyo kana aad.
qiiroonaya cid kaleeta inay soo fargeliso Mhm.
annaga xaaladda iyada marka tad ku tadbiiqi wadciga maanta dowladdan riddada yacni maarata maxaan ku rahdaa wadca uu u keenay Mhm.
ama maarata iclaamka adduunka uu keenay Mhm.
ah, xagee buu na fariisiiyey inuu dareenkii naga tego aad iyo aad.
shucuurkii inuu naga tego duyusnimo inaan qaadanno Mhm.
waa fahamta maa duyus in la wada noqdo Mhm.
in lagu raali noqdo gaala dhaqankeedii duyusnimada aha lagu qa- Mhm.
lagu raali noqdo Mhm.
dareenkii raganimada iyo qawaamadii iyo masayrkii in intaba maarata maxaan ku rahdaa yacni ay zuusho aad iyo aad.
idan marka waxaan leenahay aayaddaas xayawaanaadka in lagu cibro qaata ay ku sugan tahay afartaas nooc baa mid walba jaanibkaasi maarata maxaan ku rahdaa igaga muuqatay Mm.
Een, allah tabaaraka watacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay آه، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون آيدان إله سبحانه وتعالى ومن الشيخ الشو وإلهي من الشيخ جل وعلا Mhm.
oo uu ku mana sheeganaya addoomihiisa uu ku mana sheeganaya Een, isagoo ugu yeerayo inay ku shukriyaan mana sheegasha ilaahay uu mana sheeganaya waxay keenaysaa shukri ilaahay inay addoomuhu ilaahay la yimaadaan Mhm.
iyo inay u qumaan bicubudiyatihi ilaahay cubudiyadiisa inay u qumaan iyo xaqiisa ilaahay uu leeyahay jalla wacala oo addoomihiisa ku leeyahay wuxuuna alla yeelay jalla wacalaa oo addoomihiisa u yeelay min raxmatihi maalinta iyo habeenka Mhm.
maalintii buu ilaahay u yeelay say u raadsadaan arsaaqdoodii iyo fadliga ilaahay subxaanahu watacaala liyabtaquu min fadli illahi caza wajal ilaahay fadligiisa say u raadsadaan ay u dalbaan iyo deeqda ilaahay subxaanahu watacaala arlada ilaahay ay ku faafaan ayna raadiyaan arsaaqdoodii iyo noloshoodii maalintaa iftiinkeeda ka faa'iidaysi ay ka faa'iidaysanayaan kadaalika habeenkii buu alla u yeelay say maarata maxaan ku rahdaa u degaan oy haadi u noqdaan oy u de- maarata maxaan ku rahdaa guryahoodii ay maarata ku ku nagaadaan ay raaxaysato oy ka raaxaysato macnaha jirkooda iyo naftooda intaba ay ka raaxaystaan daalkii iyo noogii maalintaas oo dhan shaqadii lahayay ay ka raaxaystaan iyo tasarufkii maarata nolosha la raadinayay Mhm.
aayadda hore alla wuxuu leeyahay afalaa tasmacuun aayadda dambena wuxuu leeyahay afalaa tubsiruun afalaa tasmacuuna simaaca qabuulin weye miyaadna maqlayni waa marka waxa weye istifhaam een, waxa weye maarata tashwiiqi ah weye istifhaam tashwiiqi ah afalaa tasmacuun ilaahi subxaana wa tacaala miyaadnan maqlaynin maqal oo maarata maxaan ku rahdaa een, aqbal leh xaqa iyo waxa lidiin sheegaya aqbale miyadan afalaa tubsiruun yacni cibro qaadasho oo Mhm.
basiira cilmiya basiira maarata maxaa tafakur tabsiira yacni uu qofku wax ku fahmi karo Mhm.
marka maqalku habeenkii waa ka xeel dheer yahay ma- arag maalintii Eh, macnaha maarata maxaan ku dhaha maalintii Mhm.
K- bilcagsi maalintii araggu waa ka xeel dheer yahay maqalkii Maqalka.
waa ka xeel dheer yahay Mhm.
lidaasaa darteed baa ilaahi subxaana watacaala labadaas uu mid walba u soo qaato oo nagu baraarujiyey aayadaha marka waxaa ku sugan baraarujin Mhm.
nulo addoonka lagu baraarujinaya in ay u habboon tahay inuu ku tadaburo nicamta ilaahi subxaana wa tacaala nacamullaahi subxaana wa tacaala calayhi oo aan la koobi karin wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmada ilaahi lama koobi karo Mhm.
wa fii anfusikum afalaa tubsiruun yacni qofka naftiisa keliya hadduu uu ku fakiro baa nicamta ilaahay u galay keliya subxaana wa tacaala uusan koobi karin aad iyo aad.
marka in nicmooyinka ilaahi subxaana wa tacaala uu noo galay aan ku cibro qaadan waa lagama maarmaan Mhm.
inaan kuwa haddana maarata maxaan ku rahdaa aan wax ku aragno oo basiira cilmiya basiira aragti ah aan macnaha ka qaadano kadaalika qiyaas inaan lala nimaadno oo nicmadaasi jiritaankeeda iyo weynteeda markii la waayo iyo markii la helo farqiga u dhexeeyo taasoo keenaysa caqliga qofka inuu ku baraarugo mowdican nicmada ilaahi subxaana wa tacaala uu u nicim u- maarata uu ilaahay ku mana sheeganaya Mhm.
halka ilaahay ku mana sheeganayo nicmadiisa ah inuu ku baraarugo bikhilaaf shayga caada hadduu kuu noqdo shayga caada hadduu kuu noqdo oo maaragtay maxaan ku rahdaa caado un wax iska socdo oo ay maaragtay sidaan ku daruursatay ay kula noqoto oo shayga uusan saa ka zuuli doonin oo sida iyadoo ku baaqi noqonaya oo mithaal haddaan soo qaadano mathalan een, qorraxdan waa soo baxdaa wayna dhacdaa soo baxtaankeeda iyo dhicitaankeeda caaday kuu noqotay saamayn kale oo ay kugu leedahay ma lahan tafakur kalood ku leedahay ma lahan yacni maarata maxaan ku rahdaa wax kalood ku- macnaha maaragtay aad- aad aad ka dareemi karta ma lahan Een, lidaasaa darteeda maarata maxaan ku rahaa axaadiidta ku timid een, kusuuf alqamr wad- maarata shamsi ku timid nebigu wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala wuxuu saa u sameeyey in lagu cibro qaato inamaa facal dalika altakwiifu min cibaadillah waa cabsigelin uu ilaahi subxaanahu watacaala addoomihiisa ku cabsigelinaya cabsigelin addoomaha ilaahay lagu cabsigelinaya way arrinta ayada idan qoraxdu marka iskama socoto ee waxay ku socotaa tadbiir ilaahay maamuus ilaahay shaqo ilaahay subxaanahu watacaala bay ku socotaa shay caado ah oo caadanimo ku yimid ma aha taa marka waa muhiim in la fahmo habeenka kadaalika sidaasoo kale jiritaankiisa iyo imaaditaankiisa shay iska caadi maahane waa nicmo ilaahay wax kale ugu talagalay weeye taa marka waxaa laga maarmaan ah in qofka uu ku cibro qaato haddaan marka taa dib u fiirin qoraxda iftiinkeeda iyo fawaa'idda ku jirta oo qofka bini'aadamka uu ka helayo maanta waxaan arkaynaa oon dareemaynaa in shidaalkii gaadiidka ku socday korontada ku socotay wax walba ay ku socdeen laha laga tega laleeyahay oo maxaa lagaga kaaftoomaya qoraxda shucaaceeda iyo kuleylkeeda in maarata maxaan ku rahdaa laga faa'iidaysto oo looga kaaftoomo shidaalkii maarata maxaan ku rahdaa eh, la isticmaalayo gaadiidka loo warshadaha loo isticmaalayo wax walba loo isticmaalayo in laga kaaftoomo oo qoraxdii la isticmaalo oo badiil ay noqoto looga kaaftoomayo sumayntii arladaa maarata hawada leeda- hawada la sumayn lahaa in maarata maxaan ku rahdaa looga kaa warshadaha taa marka waxay ku tusinaysaa faa'iidada ku jirta oo cilmiga maanta uu sugay oo ilaahay xikmatiisa subxaanahu wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxaa kaloo ay ku tusinaysaa qoraxdu subaxa waxaa la yidhahdaa kaalshiyamka qofka lafihiisa bay faa'iido u leedahay qofka marka inuu subaxii maaragtay maxaan ku ihahdaa socdo socdo socdo yacni meel yacni qorax leh uu fariista intii waqti ah kaalshiyamka lafihiisay dhisi oy awood siinaysaa waa faa'iido yacni cilmiga maanta jooga ee maaragtay maxaan ku rahdaa teknolojiyadda uu sugay ilaahayna subxaanahu watacaala uu hore yacni maaragtay maxaan ku rahaa noogu ilhaamayey taa marka waxay ku tusinaysaa fawaa'idda ku jirta habeenka waxa weyn raaxa kugu jirta oo waxa weyn haddaad maantoo dhan macnaha adduunka habeen maalin iska socotaan lahaa waa la noogi lahaa naftu waa daali lahayd waa maaragtay maxaan ku rahdaa dhaqdhaqaaqa iyo xarakaadka iyo waxqabsiga inxisaar baa ku dhici lahaa marka waxa weyn ilaahi subxaana watacaala nicmo ugu talagalay habeenkii ila nasta weeye waxaa kaloo iyadana maaragtay maxaan ku rahdaa ku sugan nacamtaas ilaahi subxaana watacaala ka mid ah oo hadda qiyaas ahaan ula imaanayna wilaayaadka islaamka iyo amaakinta sharciga ilaahay lagu oogayo oo maxaakimta sharciga ay ka taagan tahay waxaa ku sugan nicam laa tucadu walaa tuxsa nacamta ku suga amnigaa ka mid ah in alla intay maanta xarakada ay xukunto oo maanta xawsada xarakada ku jira waa inta keliya ee ammaanka ah bulshada ku nool nafteeda iyo maalkeeda iyo cirdigeeda ay aaminka yihiin oo qof qof ku xadgudbaya uusan jirin qof qof dulminaya uusan jirin qof maalkiisa u baqaya in maarata maxaa kula lagu xadmi uusan jirin hada waa nicma ilaahi subxaana wa tacaala nicmadaasi marka een, markay tagto oo ay zuusho meeshii aysan ka jirin wilaayaadka islaamka ay ka tagtay oo nicmadaas iyada aysan ka jirin bal barbar dhig qabaa'ish islaynaya dhiiggii iska daadanaya maalka la dhacaya farjiga maarata maxaan ku rahda xaaraamta layska banaysanaya maalka la banaysanaya yacni waxa weye xurmad darrada karaamo darrada ummadda maarata maxaan ku rahdaa say u nool yihiinoo xu- wuxuushnimada idan markaad markaa nicmadan ilaahi subxaana watacaala wilaayaadka aad garab dhigtid fasaadka ka jira meelaha riddadu ay ka jirtaa waxay ka mid noqonaysaa nacamta ilaahi jala wacalaa oo lagu fakiro iyo fawaa'idda ay leedahay Aad ayay yahay.
macnaha taana ku faa'iideynaysaa aad iyo hada wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii haada khalqullah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان